shiide koobkan hargada ayaa astaan nagada doonta magaalada boosaaso mas-uuliyiin ku tirsanga puntland ah ayaa si wadajira shiida kanga dhismo argada manqasa oo si casri a la dhiso doona taasoo yee dhismasha maalgeliyayanga shirkada dahabshil garuuba korintiiyo weliba shiidikowko ku hadalaya gudoomiyaha degmada boosaaso injineer cabdifataax maxamed cusmaan shangle iyo weliba uuse sheega iyo qayb kuqaadadaas horumarka ku dareera magaalada boosaaso oo aan dhagax dhigno annagoo markaasu nala joogo wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyo warfaafinta argadii astaanta u ahayd magaalada boosaaso oo runtii ku taalay ayriboodka magaalada meeshii laga gelaayey argada tani waxay soo kordhinaysaa qurux iyo bilic iyo in magaranaysaa ay magaalada ku soo kordhiso astaan lagu garto in waddada aad soo gaartay ay tahay waddadii airboodka laga gelaayay waan uga mahad celinaynaa runtii shirkadda somtel inay qayb ka tahay horumarka iyo quruxda iyo bilicda magaalada laga shaqaynayo inay qayb ka tahay runtii ayna ku dhiirato inay ay dib wax ugu celiso shacbigii runtii ku dhaqan magaalada boosaaso waan uga mahad celinayaa wasiirka warfaafinta puntland oo ah ku qaybgaliya shiida kookon argada wadada manqas ee magaalada boosaaso oo reeda haweeyowlanka sameeyi doona iyadoona taabgeliyaayana shirkada samtal iyo dahabshila yaan kuma hadnagay sida kaalin winyo ku qaadadayana runtii aad baan ugu faraxsanahay ganacsatada reer puntland qaybta ay ka qaataan horumarka dalka gaar ahaan shirkadaha isgaarsiintu ma aha mashruucii koowaad oo ay maarata ka qayb galaan dalxiiska ay aad iyo aad u maalgeliyeen shirkadda gaar ahaan shirkadda somtel group ama dahabsheel group waxay hore maaratay u ballan qaadeen oo assessmentii lagu sameeyey sarta daawad ee degmada ayl in dib maaratay loo dayactiro waa sugaynaa mashaariic kale oo bilicda dalka iyo horumarka dalka wax ku kordhinaysa halkan aynu saas joogno oo argada laga dhagax dhigayaana waa halka erboodka laga gelayey oo bilicda qofku erbood ka soo degaa uu indhaha ku dhufanayey qofka ka baxayaana uu indhaha la sii raacayey waddo weynoo muhiimay ku taallaa waa uga mahad celinaynaa insha allah haddii alla ka dhigo waxaan rajaynaynaa ganacsatada kalena inay ku daydaan had iyo jeer inay ka qayb qaataan bilicda iyo maaragtay wax kaqabashada ammaanka dalka si nolosha dadka iyo dalku hagaagaan ganacsatadu isgaadhsiintu maalgashi bay sameeyeen shaqo abuur bay sameeyeen maaragtay hormuud bay u yihiin horumarka dalka maaratay iyo isku xidhkiisa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waanu ku faraxsannahay saaka inaan dhagax dhigno argada inaan dhex